xadiidka lix iyo afartanaad ee baabka zakadu islaamka ka mid weeye waa kitaabkii iimaankeena can طalxa ibn cubayd illah yaquul jaءa rajul ilى rasuuli اllahi slى اllahu عalayh waslam min ahli najdin saa'ira الra's yusmacu dawiyu sawtihi walaa yufqahu maa yaqulu xataa dana طalxa ibnu cubaydillaah ilaahay raaliha ka ahaaday waxa uu dhahay ninbaa u yimid rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo ahaa ninkaasina reer najdi madaxiisa iyo timihiisuna ay taagtaagan yihiin codkiisuna uu guuxayo lamana fahmayo waxa uu leeyahay ilama iyo uu ka soo dhowaaday fa idaa huwa yas'alu can ilislaam mise wuxuu ninkii weydiinayaa rasuulka islaamnimadu waxay tahay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ku dhahay rasuulkii ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee khamsu salawaatin fi lyawmi walleyla islaamnimada waxaa ka mida inaad tukato shan salaadood maalintii iyo habeenkii faqaala hal calaya hayruhaa ninkiibaa wuxuu yidhi miyaa wax kale laygu leeyahay shantaa mooyaane oo igu waajiba qaala laa ilaa an tatawac wuxuu dhahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam may laguguma laha waajib kale ilaa aada siyaasatid oo mid sunno ah mooyaane qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wasiyaamu ramadaan waxaa kaloo uu sheegay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam inay islaamnimada ka mid tahay in la soomo bisha ramadaan qaala hal calaya hayru wuxuu dhahay ninkii miyaa wax kale laygu leeyahay bil kale oo aan soomayo qaala laa ilaa an tatawac wuxuu dhahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam may laguguma laha ilaa mid aad adigu siyaasato oo sunno ah mooyaane qaala wadakara lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam azakaa wuxuu dhahay talxa ibnu cubaydillaah sidoo kale rasuulku wuxuu u sheegay sala allahu calayhi wasalam zakada qaala hal calaya hayruhaa ninkiibaa wuxuu yidhi zake kale miyaa laygu leeyahay tan mooyaane qaala laa ilaa an tatawac wuxuu u dhahay rasuulku sala allahu alay wasalam may laguguma laha mid kaloo waajiba ilaa aad adigu mid sunno ah oo siyaado ah la timaadid mooyaane qaala faadbara arajulu wahuwa yaquul abuطalxa ibnu cubaydillaah wuxuu yidhi ninkiibaa jeestay isaga oo leh wallaahi laa asiidu calaa haada walaa anqus allan ku dhaartee waxna kuma darayo oo kamana dhimayo waxbana qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa markaa waxa uu yidhi aflaxayn sadaq wuu liibaanay haddii uu run sheegay